bismillaahi araxmaani araxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawaday naga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin axadda taariikhdu ay ku astaysan tahay labiyo tobanka bisha februari sanada labada kun toddobiyo tobanka kusoo dhowaada dhageysiga warka raadiyo wardheer oo dhan maamulka somalilan ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay hadalla muddooyinkii daba soo yeerayay oo sheegayay arrinta la xiriirta saldhigga militariya ee ay dowladda imaaraadka carabta ka dhisanayso magaalada berbera iyadoo uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka somalilan sacad cali shire in wararkaasi ay yihiin waxba kama jiraan welina aan xal rasmi a laga gaarin arrintaasi balse oo jira keliya dalab ka yimid dowladda imaaraadka carabta xukuumadda somalilan waxa uu sheegay in weli go-aan aysan ku qaadan in la siiyo saldhigga militari imaaraadka carabta taasoo hadalhayn badan gelisay dadka kasoo jeeda deegaanada somalilan kuwaasoo muddooyinkii dambe si aada u hadalhayay hadalkaasi xilli sidoo kale dowladda etoobiya ay kulan la yeesheen xubno uu hogaaminay sacad cali shire oo ay kala hadleen arrintaasi iyo waxyaabaha ay ku saabsan tahay sida uu sharaxaya wasiirka arrimaha dibadda somalilan bismillahi raxmaan raxiim etoobiya waxaanu kula kulannay ra-iisul wasaaraha iyo la taliyayaashiisa shaqadina runtii waxa ahayd inaanu ka wada hadallo sidii loo xoojin lahaa xiriirka labada dal loona sii xoojin lahaa iskaashiga ka wada leenahay dhinaca ammaanka dhaqaalaha horumarka bulshada waxyaala noocan runtii ujeedada socdaalkiiyo talagu kaamuhan laakiin maadaama arrinka sabigu yahay arrin ay danaynayaan dowladaha gobolka oo dhan dabcan waanu la soo hadalkaadnay waa u sharaxnay waxaan raaya waanan iska fahmay insha allah runtii ujeedadu may ahayn socdaalka iyada inaanu cid ugu sharaxno arrinka sabiga xididana wax badan baa laga hadlay suaalana layska weydiiyey marka arrintii wax ku cusub maaha bulshada waxaan rajeynayaana maaragtay runtii ay fahamsan yihiin xaaladda halkay marayso waxaana ka koodin wax kale mahay laa imika waa cod dowladii noo keentay wax heshiisa weli lagama gelin weli wax mataqaanaa gorgotana lagama weli gelin waa un codsi iyo mataqaanaa ide gorgotanka oo bilawuun ah weli lama bilaabin laakiin runtii bilowana marka kama jiro in dee somalilan ay sunni tahay sida soomaaliya oo dhan baba laakiin somalilan kuma kala jirto sooyaankeedana may ahayn ilaa inay qayb ka noqoto colaad ka socoto gobolka hortiga socdaalka iyo maxamed saragaan sharnay dowladda etoobiya khaasan prime ministerka ujeedooyin badan bay lahayd may ahayn wax ku saabsan maxamed sadiga
iyadoo intaasi ay jirto ayaa dhinaca kale guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani ahna guddoomiyaha golaha wakiilada somalilan waxa uu sheegayaa ama uu sharaxayaa waxyaabaha uu yahay saldhigan iyo ahmiyadda aanu u lahayn deegaanada somalilan asigoo ku eedeeyay xukuumadda inay waddo qorsho ay waxay doonta kaga sameynayso deegaanada somalilan xildhibaanada ayuu ka dalbaday in isu imaatankoodu ay kaga soo horjeestaan arrintaas laguna diido maadaama aanu jirin wax dan ah ugu jiro somalilan sida hadalka u dhigay cabdiraxmaan ciro waxa uuna dhinaca kale shacabka usoo jeediyey ku dhaqan deegaanada somalilan in arrintani ay ka muujiyaan aragtidooda diidmada ee ku aadan sida ay kaga soo horjeedaan go-aanka xukuumadda ay doonayso inay ku qasabto baarlamaanka
muxuu inoo soo kordhinayaa saldhigani ma magac ma maamuus ma qiime ma ictiraaf jawaabtu waxa weeye midna inoo soo kordhin maayo waxaa jirta dawladda aynu saldhigga siinaynaa waxay u aqoonsantay somalilan dal ka mid ah ama qayb ka mid ah soomaaliya taas daraaddeed magac iyo maamuus iyo magac iyo qarannimo inoogu soo kordhaysaa midna ma jiro haddaynu isweydiino aynu qarannimadooda hoos u yaro dhiganno maxaa manfac inoogu jira haddaynu isweydiino wax manfaco inoogu jira ma jiro sida la caddeeyey dokumentigii ugu horreeyey ee kusoo codsatay dawladda imaaraadku saldhigga waxaa ku caddaa in kirada saldhiggu ay tahay hal dhibic laba milyan dollar sanadkii qiimahaas intuu leegii waa garanaysaa saldhigga berbera ama madaarka berbera waxaa hore u adeegsaday dawladda ruushka iyo dawladda maraykanka dawladda ruushku waxay ugu beddeshay soomaaliya xilligaas inay dhisto ciidankii ugu xooga weynaa afrikada madow dawladda maraykanku oo ku sagaal boqol koob iyo siddeetankii soomaaliya heshiis kula gashay inay isticmaasho oo keliya waxay ku sagaal boqol koob iyo siddeetankii qiimuhu ku joogay boqol milyan oo dollar oo waktigaa joogay haddii la qiimeeyo maanta lacagtaasi waxaa laga yaabaa inay u dhiganto hal bilyan oo dollar marka manfaca la sheegayna markii dadku la yaabay waxaa shacbiga hadda loo sheegaa mashaariic baana inoogu bedelaya maxaa dhexal inoogu jira carruurteena dhexal magu leeya mashruucani jawaabtu waa maya waajibaadka baarlamaanka waxaa kamid ah ama baarlamaanadaba inay xukuumadda dabagalaan wixii ka xun toosiyaan inay ku shaqeeyaan dareenka dadka shacbiga ay matalaan waxay la tahay maanta berito ama magaca baydun qaadan ama naanays xun baydun qaadan oday xakiima oo golayaasha ka tirsani wuxuu beri hore isagoo la dardaarmayo golayaasha ku yidhi caloolla waa leedihiin caqlina waa leedihiin maanta waxaan leeyahay caqliga doorta waxaa ka warqabtaan in maalmahan dhammaan xubnaha golayaasha labada aqalba reer reer iyo qof qofba madaxtooyada loogu yeedhayey iyagoo laga codsanayey heshiis aan jirin sida wasiirka arrimaha dibaddu sheegay in loo ansixiyo baarlamaanka laftigiisu wuxuu u baahan yahay malaa shacbiga uga baahan yahay reer somaliland gurmad maxaa shacbiga ugu baaqayaa in baarlamaanka ugu soo xisbiga ugu weyn mucaaradka dalka kenyana waxa uu weerar afkaa ku qaaday dowladda waddankaasi uu ku eedeeyey dagaalada shabaab ah lagula jira ee ka soconaya koonfurta soomaaliya waxa uuna xisbiga mucaaradka ah ee dalkaasi kenya hogaamiyahooda rayla odinka tilmaamay in weeraradii ugu dambeeyey ee ciidamada kenya lagula eegtay qeybo ka mida soomaaliya ay kasoo gaartay khasaarooyin fara badan asigoo dhinaca kalena sheegay in dowladdu aysan kasoo saarin warbixin rasmi ah oo ay ku caddaynayso khasaaraha inta uu la egyahay waxa uu sheegay in waxdan aysan ku jirin joogitaanka ciidamada kenya gudaha dalka soomaaliya kuwaasoo maalin waliba la kulmaya dhibaatooyin hor leh sida uu sheegay rayla odinga hogaamiyaha mucaaradka xisbiga ugu weyn dalkaasi kenya oo asigu si aada ugu eedeeyay dowladda waddankaasi riboodyo been ah in shacabka ay u sheegto halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer guddoomiyaha banka dhexe ee soomaaliya ayaa tilmaamay in dowladdu dhowaan ay lacaga soo daabici doonto sida uu sheegay kulan lagu wada inuu ka dhaca magaalada london ayaa qorshihiisu waxa uu yahay in lagu daabaco lacaga aada u fara badan oo shilinka soomaaliga xilli maalmihii dambe si aada loo dareemayay sarabkaca u sameeyey shilinka soomaaliga ah iyadoo lacagaha doolarkana hoos ay u dhaceen bashiir ciise oo ah gudoomiyaha guddoomiyaha banka dhexe ee soomaaliya ayaa ka sheekaynaya arrinta ku aadan daabacada lacagahan ay dowladda soo daabacayso oo ah shilinka soomaaliga
lacagta soo daabicadeedii oo lacag fara badan oo oo oo suuqa faafida oo lacag nooc wanaagsan leh oo la been abuuri karin markii la sameynayana lacag badan bay ku kacaysaa waxaa la qiyaasayaa lacagahaas dhan markii laisku jarjaro inay ay ku dhawaanayaan amay gaarayaan lixdan milyan oo dollar marka lacag sidaas u badan weeye lacagtu marka qolooyinkan adduunku iyo dadbixiyaasha iyo weligood ma jirno lacagta waxay yidhahdaan waa waa la bixinayaa lacagtii laakiin waxay yidhahdaan ha la diyaariyo muugta isagii ha loo diyaariyo waxay yidhahdaan annaga masalan bangiga waxaynu oran jireen tababaradii bangiga iyo beelihii lagu bedeli lahaa iyo habkaad ku bedeli lahaydeen iyo habkii aad wax ku samayn lahaydeen waxaas dhan diyaariya waxaasoo dhan hadda waa ka diyaariya berisi waxay lahaan berisi wax ah waxa baxaya dad dheer iyo toban gofar oo bangiga iyo hay-adaha kan kaleeto oo maogtahay lacagta been abuurka iyo been abuurka iyo controla sida boliiska iyo nabadsugida iyo iyo shaqaalaha khasnada iyo waxaasoo dhan ah marka waxay ahayd qodobkii ugu dambeeyey oo dadka muukaka markii ugu dambeeyey ahayd intii markaas ay samayso oo lacagtiina la helo waktigaan aan sugayno munkay april iyo may ah waxay noqonaysaa markaas arrintii arrin dhan bay noqonaysaa oo lagu dhaqaaqo maalintii lacagtaas la helo oo shirkaas ay kasoo baxdo hadda qolooyinkan imfta iyo iyo iyo dawlado badan iyo dad fara badan baa diyaar u ah waxay kuleeyihiin waktigaas waa la waa la ballan qaadaya meeshaasaa ballanqaad iyo laga samayn doonaa markii arrimahaas ay dhacaan oo la sameeyo oo lacagtii la la helo waxay qaadanaysaa afar bilood lix bilood ba waxay qaadanaysaa marka lacagtii in la ay diyaar noqoto oo maogtahay markaas waa lasoo gelgelaya waa la keenayaa lacagaha hadda habka qaybinteeda waagi horta lagu adkaan jiray qiimaha sarafka doolarka ah ayaa ka hoos maray labaatan kun oo shilinka soomaaliga ah halkii doolar halka markii hore uu ka ahaa ilaa iyo saddex iyo labaatan kun oo shilinka soomaaliga ah waxaana arrintani haatan loo sababeeyey yaraanta shilinka soomaaliga saraakiil maraykan ayaa waxaa la sheegay inay ku biireen howlgalka kenya hay ka wado kaymaha laamu ee dalkaasi halkaasoo la sheegay in dhaqdhaqaaqa al-shabaab ay kula dagaalamayaan ciidamo kenyaan ah waxaana arrintani haatan gacan ka geysanaya ciidamo ku dhowaada laba boqol ah oo ka socda dalka maraykanka kuwaasi oo ka saacidi doona howlgallada ka dhanka ah al-shabaab ee ciidanka kenya ee ku sugan kaymaha laamu mindaabi oo ah saldhig militari oo ku yaala laamu ayaa la sheegay in ciidamadan ay fariisin ka dhiganayaan halkaasina ay ka wadi doonaan dagaalada ka dhanka ah dhaqdhaqaaqa kooxda al-shabaab iyo koox la sheegay in dalka kenya u dhalatay balse xuluf ay la tahay ururka al-shabaab maamulkii hore ee gobolka waa degmada wadajir ee gobolka banaadir ayaa ka hadlay dhacdo maalintii shalay ka dhacday degmada waaberi kadib markii ilaaladiisii ay rasaasayeen guddoomiyihii hore gaari daba socday oo ay ka shakiyeen waxaana ku dhaawacmay laba ruux oo ka mid ahaa wadihii gaariga daba socday gaariga guddoomiyihii hore ee degmada wadajir axmed daaci oo arrinta ka hadlay waxa uu sheegay in wax waliba oo ka soo gaaray ama dhibaataha oo ka dhashay ay ayagu damaanad qaadi doonaan loogana baahan yahay ciidamada ammaanka in waxyaabihii dheeraad ah ay la soo xiriiraan arrintan ayuu ku macneeyey mid ku dhacday isfahamwaa iyo kala shaki soo kala dhex galay gaariga daba socday gaarigiisa iyo ilaaladiisa waxa uuna ballan qaaday wax waliba oo ay noqoto xalka ah inuu diyaar u yahay lagalana soo xiriiro waxay ku dhacashay emergency gaarigu waa nin aawaday marka wuu soo horjaray isagoo ku dhifta baabuurka marka in darawalnimadu sida ka eedoma darawal jiriyuhu baabuurka qofkaad ule asaanahayn iyo inuu nin un adduunyadu mashquulku aheed hayso ahay ma kala garanayno gaarigu saasoo noogu dhacay idaaraduna waxay u qabtay inuu baabuurku qarax ku xirino baabuurkiisa kaxinaysa tahay xabaduhu saasay ugu loo riday rasaastuna ugu dhacday waxaana ku dhaawacmay laba nimoo saarido darawalkii iyo nin kaloo qaday labadaa qofaa ku dhaawacda marka allah caafiyaan leenahay waan ka xunahay laakiin waktiga jira waad iska ogtihiin dadka marka shil shil caadiyaa la arki jira shil hadabada ku galo waxaa la isleeyahay kii qaraxa amowya marka sidaas ay waxu dhahay magara eriyada sadiga waa beri eridiisaan wada socon labada qudhow ka dhacdo
warkii oo aad ka dhagaysanayseen raadio wardheera khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo waa naga intaa warka anigoo ah saaxiibkiin maxamed nuur amiin ayaa idiin soo saaray idinlana socodsiinayay tan iyo intaan warkan warka xiga ku kulmayno sidaa iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh